degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose waxa ay ka mid tahay degmooyinka jubbaland ee ay ku nool yihiin barakacayaasha ugu badan ee kasoo barakacay deegaanada jubbada dhexe baay iyo kuwa dib uga soo laabtay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya dadkan barakacayaasha ayaa wajahaya marxalado kala duwan oo dhanka nolosha ah qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ee ku nool kaamoonka degmada dhobley oo aan waraysi la yeeshay ayaa iga warbixiyey xaaladaha nololeed ee ay ku sugan yihiin bismillahi raxmaan raxiim magayga waa cabdiqaadir maxamed nuur walaal qaamka dhibaato aad badan bay ku jirtaa qaamka xanuun malaria iyo balaayaa jirto wax oo maanta loo dugsadana lama hayo baalkan shandiro ma haysano waan haysano malo anigu dadkan soo barkacaa ku jira waagaan soo barkaya ilaa iyo hadda waxaan minaha meesha aan faaido horta wax ku arkay ma jiro ba kuma haysto shandiro kuma haysto waxaan ku haysto ma jiro mama wax gargaar aan aragnay ma lahan ilaa iyo hadda waxaan haysan malo waxaan u sheegaynaa hayadaha ah oo oo ku shuqul leh inaa mas-uul nooga taliyaan oo kuwa raashinka bixinayaan inaa wax noo keenaan waxaasa aan dantaan waxaasaan u baahan lahayn magaciigu waxaa waaye cabdinuur meesha degan waa dan dad oo daruuf ay isu keentay oo dad iska dhib qaba marka hay-adna adduun dhowbu ma arkin bacyihii hataa xagaayar hadee soo tifaq soo dhahda adiga iyo cirka waxa idin dhexee male danci adduun iyo dhibaataa ugu fiilan meesha ku haysata wax beeraaley soo ahay way jiraan oo beerihii kasoo barakacay oo kasoo tagay abaartaa gashay marka alxamdulilahi haddana beerna ma hayaan baadna ma hayaan daawo malaari oo hadda ciyaalka ay lawada jifaan iyo hergab sidii lagu soo garab qaban lahay oo si deg deg ah lagu soo gaara marka waxay u dhib qabaan hooyigii waa aada ugu rafaadihiin cuntadii saasoo kaloota iidaankii saasoo kaloota dadka inaa la soo gaaro si deg deg lagu soo gaaraan ka cawan lahay waxaa weeyaan waxaan meeshan caqabada ugu daran waa gaari la-aanta aan kuu sheegay daryeel la-aanta aan kuu sheegay hooy la-aan nafaqa la-aan maxay ahayday ilaa iyo dee waxyaabo badan oo maxay ahayday aan halkan kusoo koobi karin baa maxay ahayday kala kuma kala kulannaa meeshan marka waxaa weeyaan waxaan ka codsanaynaa dee in sida ugu dhaqsaha badan bulshada oo maxay dadku waa barakac waxaa laga soo qaxay baadiye waxaa laga imaaday duur cidla'a meesha wax u jooga dadka ma laha hanti aan maxay ahayday dadka aan ku kabnana ma haysano oo maaratay lagu lagu daryeelo oo qofka kale aan ku dhaanna ma haysano marka waxaa weeyaan waxyaaba badan baan kolley dhar ma haysano hooy ma haysano oo bacyahan baan ku jirnaa waad ujeedaan bacyahan baan ku jirnaa marka waxaa weeyaan waxyaabo badan baan wallaahi oo yaa naga naga dhiman aan uga baahannahay bulshada